waay wasiir waan bilaabaynaa aad baad u mahadsan tahay waxaad marka hore bal warbixin naga siisaa halka ay marayso daabacaadii lacagta su-aasha mar walba la isweydiinayey dhowr jeeroo horen aan ku weydiina waxay ahayd goormaa lasoo daabacayaa lacagti waxaa lasoo daabacayaa horta in yaroo background haddaan ku siiyo waxay ahayd lacagta waxaan la wadnay hay-adda lacagta ee adduunka waxaana ay ku xidhnayd shuruudo fara badan shuruudihii waa lasoo boojiyey dalkani waa soo boojiyey marka maanta waxaa loo loo dadaalka loogu jiraa waa in lasoo daabaco daabacaadda lafteedii ba waxay u baahatay lacag koob iyo afartan milyan bay u baahatay koob iyo afartankaa doondoonkiisii baa lagu jiraa waxaa nagala shaqaynayaa hay-addan kuu sheegay ayaa nagala shaqaynaysa prime ministerku master xasan khayre wuxuu u yeeday hay-ada adduun muxuu aha inaan deeqbixiyayaasha dhowr jeer oo kala hadlay lacag ahaa in naga caawiyo weli taasaa lagu jiraa mar alla markay lacagtaasi timaado haddii ala yidhaa ayaa la daabici doonaa waxaana weeyaan arrin weyn oo muhiimad weyn ule dalkan lacagta in la daabo halkaasay maraysa waayahay laakiin muddaa la raadinaya afartan iyo kow milyan oo dollar dhowr sano ayaad raadinayseen haddii dhinac kale laga eego afartan iyo kow milyan ka badan baa idin soo gashay oo dowladda soomaaliya ayaaba daabacan kartay sooma iyadoon cid kale ku tiirsanaan maya may may may ma daabacan afartan iyo kow milyan oo meel yaalla oo aan ahayn lacagaha kabka ah ee lagu kabayo socodsiinta dowladda oo meesha lagu daabici karaa ma jirto kow talabaad lacagahaasi waxaa laga heli karaa adduunka laga heli karaa laakiin in mushaharadka la bixiyo adduunka lagama heli karo lacagu priorities bay kala leeyihiin meelaha ay ka imanayaan iyo waxyaalaha lagu samaynayo marka waxay nala tahay waxa weeye in adduunku mar walba lahaa biraan bixinanayo maantaan bixinayna sidaas ayay ku ayay ku habboon tahay lacag kale oo badan oo ma jirto really inta meel loo dhigo laydhaaha lagu daabo waxaa jira lacago duulduula oo wadamo idinka soo gaara oo aada u badan maxaan ku yidhahdaa konton milyan kii maalinta dhaweyd laysku haystay ee sacuudiga ka yimid oo kale aad ku bixin karteen waxaan suuqa ku jirta hadday runtai haddii kale adaa sheegi doonee in qadar lacag idinka soo gaadho turkigu waxbay bixiyaan lacago duulduula oo badan baa idin soo gaadha wa waa runtaa weeye laakiin waxaad ogtahay waxa weeye walaalkay dowladdan socodsiinteedu lacag bay u baahan tahay waxaa dadka mushaarooyinkooda lacag u baahan ciidamada mushaarooyin bay u baahan yihiin socodsiinta wasaaraduhu lacag bay u baahan yihin waxaa la yidhaha howlgallada waxyaalo badan oo dowladda lagu socodsiiyo oo budgetka ah oo every day activity ayaa ayaa fara badan baa jira waxaan kuu sheegayaa walaalkay waxa weeye meel yar bay wax dowladdan kasoo galaan meeshaa yar ay kasoo galaan waxa weeye dekeda iyo airportka weeye waxii kale oo iminka aan kusii aan kusii durkayna wax badan maaha sangaabta haddaan kasoo qabto budgetka ku baxaya kharashka ku baxaya socodsiinta missionariga dowladda waa ilaa koob iyo labaatan laba iyo labaatan milyan bishii waxaa soo galaan haba si yar kordha haba si yar kordha waa ilaa shan iyo toban marka bil walba si aad u bixiso mushaarooyinka si aad u bixiso cuntada militariga iyo ciidamada kala duduwan si aad u bixiso hay-adaha shaqadooda wasaaradaha baan ujeeda iyo hay-adaha kale shaqadooda dee waxaad u baahan tahay kab baad u baahan tahay miisaaniyadeed marka dadka dalalka lacagta aan soo weydiisano runtii waxaan weydiisanaynaa waxa weeye kabkaa wey ilaa inagu aan isku filaano oo cashuurteena bayskeeda ku filaato waxaa la yidhahda running cost of the nation ya ama operating costga nationka ku filaato wax kale oo waaweyn ma gaari karno investment waxaa la yidhahda wax gooniya weeye ama capital investment ha noqdo ama investment kale ha noqdo wax kaloo weyn weeye waxyaalaha waxa weeye markaa deynta lagaa cafiya adkeysa adduunyada kale waxaasoo dhan wey laga riba marka lacagahan naga soo gala meelaha waa wax loogu talagalay bishiiba kabka inay noqoto bishiiba inay kabka noqotaa loogu talagalay ma aha wax investment in lagu sameeya marka muhiimada ugu weyne halka waxa weeye in missionariga dowladda dadka mushaharkooda la siiyo ogow qofku haddaanu mushaare qaadan shaqayn maayo hadduu shaqeeyana niyad ku shaqayn maayo hadduu hadduu shaqeeyo meesha yimaadana waxba soo saari maayo marka runtu waxay tahay waxa weeye intaanad buur beertaada gaarin waxaad ka soo saarayso waa inaad gaariga darawal heshaa waa inaad gaariga fiulkiisii heshaa waa inaad dabeetana dhaqaajisaa taayirada iyo wax walba hagaagsan yihiin haddii kale beertii iyo productionkeedii iyo arrimaheedii ma gaari kartid marka waxaan imika wadnaa waa waxaa weeye insha allah wakti baa dhici doonta aan gudaheena waxaa ka kabargarayno dabeetana u gallo dhismaha nationka aan u gallo waaya waxaad raadinayseen qofka noqon lahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ma hesheen qofka weli waa shaqadaasi waa socotaa weli waana lasoo waana lasoo afjari doonaa dhawaan haddii ala yidhaa processki iyo progresski waa socda dhawaan haddii ala yidhaa waa soo afjari doonaa waa gartay qofkaad raadinaysaan ma soomaaliba ma ajnebiya mise qofkuu doonahaado qofka shaqada qaban kara ayaa doonaysaan qofkii shaqa qofkii shaqada qaban kara hadii la yidhaha waddankeena central bankiisu muhiimad weyn ayuu ka ciyaaraa horumarka dalka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waxaa lanagula taliyey qofka ugu wanaagsan ee dalkeena horumarkiisa ka qayb qaadan kara ina inaan qaadano ayaa ayaa lagu heshiiyey dawladduna diyaar u tahay taasaan ka shaqaynayna haddii ilahay dhaha waayo arrinta ku saabsan ee beryahan laysku haystay waxay ahayd warbixintii guddiga maaliyadda shalay baarlamaankaad isla aadeen dood weyn baa ayaa maaragtay meesha ka dhacday adiga iyo gudoomiye ku-xigeenka bankiguna waad hadasheen qodobadii iyo waxyaaba ay soo jeediyeen waad ka jawaabteen saddex qodob oo ka mid aan rabay inaan iskor taago lacagta kontonka milyan ee ka timid sacuudiga soddon sanadkii hore la isticmaalay labaatanka soo hadhay shan ka mida waa la bixiyey sida gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka bankigu sheegtay waxa aysan faahfaahin waxay ahayd lacagahan iyo waxay ku baxeen iyo xisaabtoodii inaad haysaan okay waayahay aan ku aan aan ku qaada dhigo shalay waa waa waan ka ka waranay iminkana adeer waan ku qaada dhigaya waxa weeye labaatanka kontonka milyan horta waxa a wax aada iyo aad in in in hoosta looga xariiqaa inay kontonka milyan markii ugu horreysay accountka sacuudiga kasoo baxeen wire transfer lagu sameeyo kiish lagu soo qaaday ayaa wax lagu farxo ah in hoosta laga xariiqana ah inay central banka accountka aynu ku leenahay ee keliya addunyada aan ku leenahay ee sirad bank ay soo galeen inay halkaas soo galeen inaan dabeetana sidii loo isticmaalaya feliweeda qabanay arrintu waxa weeye waataan ku yidhi budgetka bil walba kab buu u baahan yahay haddii la kabi waayo ma kafar garayn karo unfortunately nasiib daro waxyaalaha aan doonayna inaan inaan kharashaadka baxaya maka maka ma kabi karo marka waan tashiilinay waan beekaaminay halkaasaan ku daynay bil walba markaan eegno bal waxaana soo gelaya ayaa dabeetana waxyar halkaa laga soo garoocaa exactly sidaan dhi shalay waxyar baa laga soo garoocaa reportkiisuna waana yaalaa central bankna waa ogyahay budget supportku normally ee budgetku soo dhex galaa maaragta waatan maanta waxaa lana siinayaa boqol milyan oo budget supporta ama kabka miisaaniyadabaa euduna siinaysa waxayna nagu siinayaana walaalkay waxa weeye kalsooni lagu qabo systemkan inuu water tight yahay oo aanu daldalool lahayn oo aanu aanu aanu iimayn ya oo aan waxba ka daadaadanayn ayay og yihiin saa daraadeed boqol milyan bayna siinaya boqolkaa milyan waxay noqonayaan saddexda sane soo socdaa kab bay noqonayaan mar keliya lagu siin maayo budgetkaagaan eegi wixii kaadhima baa marba lasoo dayni oo lasoo dayni adduunkuna saas ku shaqeeya haddii lagu kalsoonaado systemkaaga sidaasaad ku noolaanaysaa meanwilena intaa taa wadana cashuurahaaga iyo dakligaa gudaha ayaad ayaad wadaysa marka haddaan kusoo noqda si aad ii sheegaysay lacagtu saasay ku baxday inta taalaana waa shan iyo toban milyan sidii baanu beekaaminaynaa maalinta roobku di'i waayaan qaar u haysanaynaa emergencygaan adeer qaar u haysanaynaa kabkaasaan ka dhigaynaa markii ugu horreeyey waxaa kaloo ah in hoosta laga xariiqaade sacuudi arabia oo aan weligeed yaalahayd report loo dirin ayaanu report u dir labaatankii hore aan isticmaalnay waa kuwaasaan ku nidhi shantii kale ku daray waa soddonkii hore intaasoo abaan nidhi shantii kale intana intahay baan nidhi shan iyo tobankan sinaalkaasa yeelaan waa tii gabadha muxuu haynaa deputy governorku shalay ka warrantay marka waxbayaan lagu warwareegin waxaan macno lahayn yaa lagu warwareegin dalkani hore inuu socdaan rabnaa marka taasi waa taa wey su-aal kale haddaad ka qabto waan waan ku jawaabaya ha su-aasha kale aan ka qaba waxa weeyaan waad og tahay hay-adaha hay-adahan haddaad kabkabaysaan haddaad kobcinaysaan maxaan ku idhaahdaa waddankuna muddo ayuu soo kala daadsanaa ka hadalka iyo musuq maasuqa iyo kalsooni darrada hay-aduhuna aad ba u liidatay markaan si guud u hadalno dowladdiina keliya maaha hataa dowladihii ka horreeyey marka taasi waxay abuuraysaa wixii la keeno iyo qaabkay ku baxeen haddaan daahfurnaan laga samayn marka hore in hadhow gadaal laga sharaxo shaki fara badan bay keenaysaa marka su-aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid a isbedello weyn oo siyaasadeed baa dhacay murano badan oo siyaasadeed baa dhacay guddoomiyihii tusaalahaan baarlamaankai hore ayaa talada ka degay isqaqab siyaasadeed baa jira waxaan oo dhan qaybo ka mid a lacagaa lagu furdaamiya dadka su-aalaha isweydiinayaan waxa weeyaan lacagahan dibadda laga helaya magaca soomaaliya lagu soo qaadayo siyaasaddaa lagu furdaaminaya maxaad ku jawaabi lahayd maya may may may waxaasi wax ka jira ma jiraan adeer dhegeyso wax wax lagu furdaamiyo oo horta anugu aan ka warqabo ama aan ogahay xog weynna waan hayaa wax wax lagu furdaamiyo oo aan discussion ahayn eeg budgetka halkaa aan ku hayo ee wax waliba soo galaan wax waliba ka baxaan waxaan u sheegayaa dadweynaha soomaaliyeed alaabta aan isticmaalno esmiska la yidhaahdo somali financial information system la yidhaha annaga iyo i m f ka iyo world bank iyo e u d nin waliba dhinac buu ka fadhiya dhinac buu ka fadhiya wixii soo gala cid qarin kartaa ma jirto wixii dibadda looga yimaada cid qarin kartaa ma jirto wixii meesha ka baxa cid qarin kartaa ma jirto waxyaalaha benchmarka waxa weeye waxaa ka mid ah waxay soo galeen laysla ogaada ayaa ka mid ah marka waxii kasta ha dhacaan lacag accountka soo gasha ama cid kale nooga timaado labada iyo barhka milyana nooga iman jira turkiga example kaaga soo qaato ama tan sacuudiga lafteeda waa laysla ogyahay halkay ku baxayso waa lasoo calculate garanayaa maanta imsaa loo baahan yahay salarigii intaa labadaa milyan halkaa ku baxda baa la odhanayaa waxay ku baxdaa wax laysla ogyahay oo annaga iyo i m f ka iyo world banka iyo international community wada ogyihiin ayay ku baxdaa maalin wal oo mxuha bishu markay dhamaatana halkaas soo fadhiistaa dadka soomaalida waan u sharaxaa su-aalahan ka qaataa reports baan samaynaa laakiin waxaa la yidhi eeg ninka haweeneydaada doonaya baa isbaata doonaya inantaada kaama qaato ya waxaan leenahay waxa weeye dalkan lugaha la sii daayo lagu maran yahay waa lanagu maran yahay mugti luqtaa lagaaga marayo markaa dhaqa riciddaa lagaa qaniinsan yahay yusi riciddaa lagaa qaniinsan yahay waa garta ilaahayna aan ka yaabno dalkan dalkan ha socdo ha furfurmo dhul adduunka hala tartamo wixii united nationska iyo i m f ku yidhaahdeen dalkan hore u maray baa qaarkeed leeyihiin mhomar dhibaat waa gartay wasiir iyaga la doonaya waa gartay wasiir laakiin waddanka waa la wada leeyahay oo qof walba hadduu dhinac markii wax la arko la qayliyo oo oo maaragtay la soxo wax dhiba male soo ma hadday xataa guddigaba ha noqotay guddiga baarlamaanka male male dhib male dhib male laakiin waxaa dhib le eeg dhib male waa la wada leeyahay ilaah baan ku dhaartay waa la wada leeyahay ya waa la wada leeyahay hareeraha ha laga soo fadhiisto ha laga wada hadlo waxaa loo bahan yahay in laga wada hadlo ya laakiin nadiifa noqoto iyo calool calool xaagan ha lagu wada hadlo waa garta waxaa jirta adduunyada kale reportska loo diro ha la akriyo inaad ero reportska loo diro adduunyada kale ha la akriyo waa garta ya waaye meelaan waxba oolin qodob kalaan kor istaagaya oy guddigu xuseen waxay ahayd in waxay dhaheen hal milyan iyo shan boqol oo kun oo dollar oo loogu talagalay arrimaha degdega ah sida abaaraha iyo waxyaabaha xaaladaha degdega yimaada ayaa loo isticmaalay waxyaaba aan degdeg ahayn sida safaro kirooyin hoteelo dayactir waxyaabahaas jawaabtaada waxa weeye horta arrintaas jawaabteydana way ku qoran tahay shalay laakiin waan ilduufay oo ismaan dultaagin imikaan isku kaa dultaagaya fatahaadaha ayaa lacagta qaar lagu fatahaadihii ka dhacay muxuu haynaa beledweyne ayaa qaar ku baxeen qaar waxay ku baxeen duufaanadii ka dhacay waqooyiga qaarna waxay ku baxeen horta waa qaanuun bay leedahay lacagtaas qaanuunkay leedahay waxa weeye waxyaalaha muhimadda u ah nationka ean hore loo sii arkay contingencyba waxaa loo yidhi waa taa weeye waxa waxa lagu bixiyey waxaa ka mid ah caafimaada baa ka mid ah guddida lafteeda qaar ka mid a lagu samato bixiya baa ka mid ah waxa ka mid ah ayada oo lacagtii ka dhammaatay xafiiska madaxweynaha ama xafiiska prime ministerka oo dabeetana looga yeedhay new york inuu waddankeena matelo qofka u malaynaya taasi inaanay emergency ahayn inaanay muhimad national ahayn waa waa qof aan aanaan si si wax wadaagay wey waxa lagu isticmaalay hoteelana ma aha wax kalena ma aha waxa weeye wax laysla gartay inaan bajad u oolin nationkana muhimad weyn u leh ayaa lagu isticmaalay auditka waa waa auditable weeyaan waxaa lagu auditable ya way way qeexan tahay wax ka baydhaya waxaa qeexan dee soo i m f kuwa nagu qabsan mayso i m f kuwa soo nagu qabsan mayso marka waa waa mara waa waa majara habaabin aniga siday igu muuqata shaksiyan siday igu muuqata aniga waa majara habaabin iyo been abuur weeyaan waxaasi waaye qodob waaye qodob waxaa jira ay guddigu soo jeediyeen laakiin adi laftigaagu aanad beeninin ama aanad dood ka keenin wuxuu ahaa qodob ku saabsan lacagaha in kow horta inaan cashuur laga qaadin shirkadihii waddanka ugu taajirsanaa laba in shirkadaha lacaga gaara laga qaado adaa sharaxi doona labada waxay yihiin marka hore waxaad ku horeysaa sababta canshuur looga qaadi waaye shirkadaha waddanka ugu taajirsan waaye shirkadaha way badan yihin shirkaduhu walaalkii way badan yihiin cashuuruhuna waa badan yihin iyagu waxay soo qaateen waxay soo qaateen iyagu xawilaadaha xawila iyagu waxay soo qaateen xawilaadaha iyo kuwa isgaarsiinta waa ku waa kuu gelaya waa kuu gelaya waxaa jira dad fara badan iyo shirkado badan oo meelahan joogaan weli cashuur laga qaadin cashuur laga qaadin baa jira cashuur yaan laga qaadin discussionkeedaan wadnaa waddankani waddan keliya maaha waa kala qayb qaybsan yahay sharikadaha nationalka ah ee meel walba jooga ee meel walba wax lagaga qaado habkii ay federal government wax uga qaadi lahayd iyo arrimaheedii discussionkeedaan ku jirna ma annagaaba cashuur lanoo tilmaami karaa toddoba jeer baan keliya ayaa ayaan shiray sanadkan toddoba jeer baan shiray sharikadaha oo dhan kuwa xawaalada lasoo qaatana kasoo qaata xawaaladaha waxaa lagu leeyahay waxa weeye naasha waxaa lagu leeyahay muxuu haynaan net incomekii profitkiy sameeyey baa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay shaqaalahooda lagu leeyahay lacaga kaloo sales taxia baa lagu leeyahay laakiin meel walbo ay ka shaqeeyaan meel walbo ahaan waxbaa lagaga qaadaa inaan si habsan u samayna soo looma baahna waxa federaalka amanu qaadaysa in la eega soo maaha waxa kuwa kale ka qaadayaan in la eega soo maaha shaqadaasaan ku jiraa annagaa cid walba uga baahi badan in cid walba cashuur laga qaado laakiin cashuuraan dad u daynayna anagu laba jirtay daawal waxaa la odhan jiray dadka cashuur badan la saaree maanta dhinaca kale haddii la yidhaha maxaad uga qaadi weyde dee maxaaban oo dhan ba waxaan leenahay waa ka qaadaynaa waa soconnaa shaqadeedii baan iyaro la jiraa budgetka maanta way ku jirtaa in cashuura la kordhiyo me iyagoo keliya maahe intaasoo guri baan waxba laga qaadin oo magaalada oo magaalada jooga ama security ahaan ama dee si kaleba laakiin cashuurtu waa tirsan tahay waxaana weeyaan eeg cashuurteenna waddankeena waxa weeyaan boqolkiiba marka laga g d p geena ama muxuu ahaynaan wax soo saarkeena marka laga waa boqolkiiba laba percent weraas wadanadeena wuxuu labaatan labaatan percent ay tahay marka cashuurta inta inoo hadhay way ballaaran tahay laakiin haddana intaa waan sii kordhinaynaa intigal waan kasii kordhinayna waaya qodob marka awood la-aanta mooyaane sida kale discussion noo socda waaya waad u gudbi doontaa qaybta kale ee su-aasha laakiin waxaad la waxaad la socotaa su-aasha intaad u gudbin jawaabteeda waxaad la socotaa wasiir in shirkadahan cashuurdhaafka loo cashuurta aan lagaba qaadin inay cashuur ka qaadanayaan ururadii dowladda la dagaalamaya doonaya inay ridaan oo al-shabaab ugu horeyso haddana la leeyahay waxaaba weeraro joogta ah ku haysa urur kooxdan daacish la yidhaahdo oo iyagu waxay doonaan ha ugu yeedhaan laakiin lacaga baada ka doonaya lacagaha baada loo adeegsanayo in lagu soo sameeyo waxyaaba la qarxiyo oo shirkadihii lagu weeraro oo dowladda lagu weeraro marka mar waad ku guuldaraysateen inaad ka qaadaan cashuur mar labaadna lacagihii laga ay ka qaateen ururadaasi qaraxyadii ku soo sameeyeen ayay bulshadii dhan ku dhibaataynayaan marka sow dhibaato weyn maaha waa dhibaato weyn oo dhibaato weyn oo dee dalka o dhan u taalla weeye waana nasiib daro laakiin anagu dowlad baa nahay sistem baan wax ku qaadnay ma dadka maan toogan karayn ade dadka ma toogan karro madaxa ma toogan karro maya sharci dejin baad u samayn kartaan sharci dejin sharci dejin baad u samayn kartaan ha meel sharcigu waa yaallaa eeg sharci cashuureed meel walba waa yaallaa laakiin sidaan kuu sheegay waxaan ka wada shaqaynayna waxa weeye inay wax keliya meel keliya ku bixiyaan dabeetana fund transferkii gudahaas sii loo samayn lahaa ayaan falowge ayaan falowgeeda qabanaynaa arrintaa waxba inaan isku daalin annaga cashuur lanooma tilmaamee cashuur lanooma tilmaamee laakiin system dowladeed baan doonayna inaan wax ku qaadno systemkii dowladeedna weli shaqadeed shaqadiisaan wadnaa sidaan ugu ooman nahay in dalka in lacagi soo gasho ilaahay cid weliba waa ogtahay maaragta in sidaan ugu oomannahay marka waa ka shaqaynaynaa laakiin systematically inaan u samayno weeyaan qofna inta intaan tugaagiisa gashay albaabka soo xidhno qori kuma qaban karna anagu waaye maxaad uga qaadaysaan marka lacagahan lacagahan oo lacagahan aan dadban maxaad uga qaadaysaan marka oo aan tooska ahayn wa kuwa kuwaasi okay adaba taa aan kuu sharaxo taa aan kuu sharaxo waxa weeye waxaad og tahay xawaaladaha inay soomaalida ku nooshahay laba bilyan iyo badh sidaan shalay sheegay ayaa waddanka soo gala sanad walba waxalla waxa lacag waddanka dibadda kasoo gasha ayay ka badan tahay aqal soomaaliyeed oo dabka shidmayo sidaan shalay idhi oo aan lacagi soo gelin oon dibadda kasoo gelin ma jirto xawaalada waa xidhmayaan xawaaladuhu marka ay xidhmayaan adduunka ee corresponding bankska lagu diidana adduunyadu solution bay haysaa solutionku waxa weeye in la sameeyo financial intelligence unit in la sameeyo oo ka shaqeeya reportingka iyo korjoogtaynta lacagaha la bixinayo iyo cidda la siinayo ay ka shaqeeyaan f r c ba unit laydhaha baa layidhi hala sameeyo wuu sharciyeysan yahay adduunku wuxuu yidhi sidaan afghanistan u samayno amaan libiya iyo lubnaan iyo siralion iyo liberia unidada u samayno waxay yidhaahdeen systemka hala dhisaya waa system watertita confidentiality is very important therefore waxaa la ydin dhisayaa unitkaasaa la yidhi unitka international communitygu qeybta ugu weyn buu bixinayaa dhismayaashuu bixinayaa equipmentkuu bixinayaa trainingkuu bixinayaa xataa some of the experts buu bixinayaa korjoogtada samaynaya annaga markaa waxaana soo raacay waxa weeye laba arrimood midi waxa weeye budget line in loo sameeyo oo budgetkeenna lagu arko si loo ogaadana series ka nahay ta kale waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ee arrintaa ka faa'iidaysanaya ee hadhow doonaya corresponding banks in loo sameeyo inay iyaguna contribution sameeyaan contributionkaasi adeer haddaan la is-indhatirayn waa iska waxu qabsa weeye maantadaa iska waxu qabsa kalaan wadnaa ama is-xilqaan iminka loo bixiyey ayaa wadnaa dalkan dib baa loo dhisayaa qofka soomaaliyeed ee is-xilqaan wax ku siiyey waa gartay qofka wax ka doonaya isaga isaga erga roob ku og laakiin isaga yesterday man
wasiir intaa waa kuu gartay laakiin sharciga oo sharcigii la dagaalanka argagixisadu ma samaysna marka sharciga loo raaco lacagahan laga qaadayo shirkadaha muxuu yahay weli baarlamaanku ma asa dhegeyso dhegeyso eeg haruun anigu orta lacag qasaba oo meesha jirtaa ma jirta cashuurna maha walaal cashuurna maha anigu waa dhexdhexaadi weeye nimayow baaninkii waa laydinka wada xidhay nimayow lacagtii degtaad kusoo qaataan sida aad ku keentaan racaaftoonka aad ku keentaan ee america ka keentaan dibay ku keentaanna waa la socona waana la xidhayaa taalasteeda waxaa laynoogu baaqay heedayna wada samaysano nimayow contributionkiina sameeya qowlkaygu aniga wey cashuuri waa qasab tani qasab maaha waa contribution dadkaasi samaynayaan contributionkaasina waa san bannaan yahay waana transparent wey ciddii wax bixisay halkay ku bixisay meeshay gelisay cidda lagu finance gareeyey oo shaqaalaha me shaqaalaha meesha ka shaqeeya ayaa ayaa lagu finance garayn lagu finance garaynaya hadday saddexdaa dhadhaar bay ku dhisan tahay dhadhaarkooda hadduu samayn waayo waxaa la odhanaya dee serious maidaade ayaa la odhanaya america joogtahay i think state departmentka inaad interview ka qaato so america ma joogto oo tidhaahdo f r c amer f r c soomaaliya bal ka warrama kudhi adeero i beg you sidaa kudhi ayagaa kuu sharaxi doona exactly what f r c in somalia stands for marka lacagahani waa tabaruc iyagaa ku tabarucee wax amar oo dawladdu oo ma aha dawladda ay ku waajibisay absolutely no amar no amar waa tabaruc weeye asa nin soomaaliyeed as a minister of finance waan dhex galay waxaan lacagtiina contributionkeena bixiya sidaan imika ba uleeyahay aan aan mxuaha aan soo soo dhisna wadanka aan uleeyahay baan ya yaanu idhi accountka central waxuu kusoo dhacay central bank aan kuleenahay bu kusoo dhacay kaasaana laga bixiyey hay-adaasaana bixisay waa auditable wey wixii la sameeyey marka waxa weeye la isku daaliyo inaanay taasi ahayn baan umalaynayaa waxa weeyaan contribution aad bixina tabaruca wey waayo qodob kalean u gudbayaa oo ku saabsan qeyb ka mid a warbixintoodii guddiga wasaaraddaada ma khuseynin dhinac bay ka khuseysaa dhinacaasaan wax kaa weydiinayaa laakiin arrintu waxay khuseysay gobolka banaadir gobolka banaadirna arrintay ku haysteen waxay ka mid ahayd in qandaraasya aan lagu bixin qaab loo tartamay laakiin arrintan heer qaranna way noqon kartaa in qandaraasyada bixin iyadoon loo tartamin marka waxaad ii sheegtay xafiiskaas inaad adu madax ka tahay xafiiska iibka marka laakiin miyaysan jirin miyaysan jirin guddi madax bannaan oo iibka qaranka ah oo maxaan ku dhaha wasaaraddan ka madax bannaan cid walba ka madax bannaan meeshay arrinta kaa khusaysana waxa weeye waxaad tidhi shalay markaad ka hadlaysa baarlamaanka dad naga soo codsaday in qandaraasyo la siiyo ayaa ka dambeeya warbixintan soo sax ma ahayn
dhowr su-aalood oo isku jira ad hortay weydiiso compound question baad weydiisay maaragta waa gar waxaan ku horreynaya ta iibka qarankaan ku horreynaya iyo iyo iyo bana- banaadir aan ku horreynaya banaadir banaadir sidaan shalay sheegay adeer lacagta waddanka soo gasha ee federal government ku dhaqdhaqaaqdaa waxa weeye waxay iyagu ka hadlayeen shan iyo toban percentka la siiyo ayay ka hadlayeen bay horena horena loo soo qaaday lacagta banaadir halkan ay soo gashaa lacagta banaadir bay naga soo gashaa banaadirna xaq bay leedahay in lacagta bar laga siiyo hore waxaa la iskula gartay intaana dawladdan imanin shan iyo toban percent in la siiyo lacagta account-kooda lagu shubaa iyagu waxay lahayn maxaad ugu kala jijibin weydeen iyo mar horena waxaa leeyahay lacagtu way badan tahay mar bay dhici doontaa in dalka oo dhani account keliya yeesho in dalka oo keliya dalku budget keliya yeesho dabeetana allocationkeeda qayb qayb qaybiskeeda ama soorankeeda tableka lagu wada gaari doono laakiin maanta waxa banaadir loo loo loo qoondeeyey ciidna ina inay hadal ka keento ma aha annagu waxaban umalayna in dib loogu noqdo la eego bal in loo loo kordhin karo ayaa ayaa ayaaba meesha ku jirta oo mar mara la diskas gareeyey marka taasi waa taa lacagtaasi taa weeye lacag kale oo ay sida sida sida muxuuha stateka kaleba ay ka helaan baa jirta waxa searchka la yidhahdo lacagta wel baan ka timaada ee ee dib loo noogu soo celiya reinvestmentka ay qayba ka helaan baa jirta marka meeshaasi meel wax laga doono horta ma ay ahayn ta kale kontaraagyada anugu kontaraaga aad sheegaysa warmaayo waxaa jira waxa weeye qolaa jirta nala shaqayso international communityga representatives ah oo e uda e u da iyo well banka iyo i m f ka iyo african development banka iyo donor communityga iyo committee ay leeyihiin oo nala shaqaysaa jirta oo kor joogtaysa waxyaalaha aan qabanayno oo dawladda ka caawisa dalkana ka caawisa waxa la wixii contract ama qandaraas ee dawladdu ay lalahayd inuu xaq ahaa iyo inaanu xaq ahayn bay eegaan waa dadaan soomaali ahayn waa dadaan ugu nimin meesha oo markii horeba markii horeba joogin annaguna aan garanay inay wanaagsan yihiin wasiir halkaasaan kaa dhex gala marka hadday arrintu sidaas tahay waxaad tihi markaa khudbadda jeedinaysa shakhsiyaad ayaa i weydiistay inaan contract siiyo marka haddii guddigaasi jiro ma odhan sidaa ma odhan ma odhan sidaa sidaa ma odhan qaabkeedu waxaan idhi waxaan idhi may may contract ma eeg waxaan idhi rag ka mida ragga halkan jooga maanta ee laga yaaba inay waraaqaan soo qoreen ya ayaa qandaraasya ku weydiistay halkaa markaan ka baxno xafiiska i raaca oo yidhaahda qandaraaskaygii meel ku sheeg baan idhi ayaa jira qandaraaskaygii meel ku sheeg waxaan ka wadaa waa conflict of interest weyan waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa waxa weeye haddaad igu kor joogtaynayso maamulka maaliyadeed haddana adugu inaad interest ku yeelato maxaqba adaan ku weydiinayahay that is the conflict of interest I'm talking about okay ma manala wadaagi kartaa inaad marka haddana igu kor manala inaad haddana wadaagi igu kor kartaa joogtayso ya ma nala wadaagi kartaa marka xildhibaanada guddiga ka mid ahaa Maya, ee warbixinta maya, soo qoray maya, idilama ee wadaagi ku karaan.
yidhi Id- idilama nasii wadaagi ee karaan.
ku yidhi qandaraaskii Laakiin waxaa ugu waa jiraan.
dambeeyey waa jiraan waa jiraan waa jiraan qandaraasyo baa jira wasaaradda lala leeyahay ama horolba loola lahaa ayaa jira oo ay Ya.
leeyihiin xubno ka Oo- tirsan guddigaas ha course course marka maxaad laakiin ha- arrintaas day jirto waa arrin culus M- maxaad shacabka ula wadaagi weyse Eh, maxaan odhan lahaa shacabka talow waxaad ushi- waxaad dhihi lahayd hebel iyo hebel oo warqadan wax ka saxeexay oo igu eedeynaya musuq maasuq waxay igu yimaadeen xafiiskayga Ee.
waxay maxaan ku idhahdaa waxay i dhaheen halkii ku dambeeyey qandaraaskaygii ama maaragtay kontradi sidaa hadda u dhigta adiga intaa imika in- maya intaa imika aan kuleeyahay unbaa anigu ku filan baan u malanaya at- at this time inta aan kuleeyahay unbaa ku filan Eh, waxa weeye aan managementka anigu u sheegay waxa weeye arrintaasi inay tahay conflict of interest oo marka qof mas-uuliyad la saarayo inuu qofkaasi ka nadiif yahay waxa uu- waxa uu ka shaqaynayo iyo interestkiisu inaan isku inaan isku inaan isku marnayn inaan isku marnayn baa loo baahan yahay taasaan anigu guddoonka u sheegayey imikana u sheegayaa ama taa ha noqota mid kaleba ha noqotee ma kula kolley tahay iyo kolleyba Mm.
adduunku adduunku waxa uu leeyahay waxa weeye inay kala socnaadaan labadu ma kula tahay in la sameeyo guddi iib qaran oo madax bannaan wasaaraddan ka madax bannaan si xildhibaanaduna Ba- adiga aysan kugu iman aysan kugu dhihin qandaraaskayga halku dambeeyey furfurnaanta iyo transparencygana ay maxaanka u wanaagsanaato maxaa loo samayn waayey guddiga iibka qaranka oo madax bannaan haaruun macruuf oo laba arrimood weeye tani waa laba arrimood wasaaraddu iyadoo wasaarada ayay qandaraas yeelan kartaa sida wasaaradaha kale dhismay ku jirtaa dhismaha qandaraaskiisa ayay cid la geli kartaa waxyaalo kaley samaynaysaa eh, systemka maaliyadeed oo kale cidda u samaynaysa qandaraas bay kula jirtaa taa iyo guddida qandaraasyadu waa kala gooni weeye waa kala madax bannaan yihiin Eh, guddi qandaraas baa la samaynayaa systemkii waa la ansixiyey waa la dhaqangeliyey hase ahaatee waxaa lanagula teliyey inaan in- in- in- in- eh, implementationkiisii dhibaata ka- laga soo gaadhay berrito dib baan ugu celinaynaa markaa cabinetka ama golaha wasiirada meelaa laga bedelayaa dabeetana baarlamaankaa dib loogu celinayaa waa lasoo ansixin doonaa taasi horta taa wey haddii kale eg heer madax bannaan baa la sameyn lahaa haddii kale waa in la sameeyahay laakiin waxaa la ogaaday oo ay qoladan eh, F- F- G- FRC-da laydhaa f g c da laydhaa nagula talisay in writing inay iyagu naga caawinayaan in arrintaasi la hagaajiyo waa lasoo hagaajiyey maanta ama berri midkeed baa loo gudbinayaa in fact maanta loo ayaa ayaa ayaa loo diray cabinetka inay ma- maalinta maalinta dhaway shirayaan loo keeno oo ay dib u eegaan baarlamaanka lagu celin waa lasoo hagaajinaya marka hay-ad madax bannaan baa la samayn doonaa meanwhile dadka ugu sarreeya levels bay kala leedahay dadka ugu sarreeya waa wasiiradoodii wasiiro iyo dad kale oo shacab ah ayaa ku jira kuwaasaa lacagaha waaweyn ansixin doona weli waxba lama ansixin infact kuwii hore unba qandaraasyadii hore unbaa la eega inaysan bannaan yihiin inaysan bannaanayn haddaanay san bannaanayn in dib loo loo advertisekaleeya laakiin kola wasiir ah iyo dad kaleba le oo soomaaliyeed ayaa ayaa ayaa ayaa imika magaranaysa guddida ugu sarreysa lacagta ku xidhan tahay lacagtuna lac- ay ku xidhan levelka lacagta ku xidhan tahay waa gartay n waxaan rabay inaan ku weydiiyo arrin n hadda ka hor aan kasii daynay idaacadda adi laftigaaga xilligaas waan Mm.
kula soo xiriirnay laakiin nooma suuro gelin inaan kula hadalno arrimaha ku saabsan dad waxaa jira maalin dhoweyd musuq maasuq loo xukumay dhowr qof qof ka mida dadka la xukumay wasaaradda maaliyadda ayuu ka tirsanaa xiriirya mashruuc buu ahaa mashruuc layidhaha dryland project saddex sanaa lagu xukumay Mm.
cabdishakuur aadan maxamuud baa layidhaha laakiin arrintaa darteed bankiga islaamku wuxuu hakiyey mal- maalgelintii mashruuca arrintaas halkay ku dambaysay mashruuca hadda ma la fasaxay mise weli hakintiibuu ku jira waxaa eh, weli hakintiibuu ku jiraa eh, dhowr arrimood horta waad waad wareysatay ninkii odayga ahaa ee islamic banka si fiican dhow ugu jawaab Eh, islamic banka ninkii eh, u sarreeyey eh, vice presidentkii baad wareysatay si fiicanna uu kugu jawaabay waan dhegaystay sidaasun bay tahay Eh, waxa weeye eh, waa la joojiyey mashruucaas waxaa lagu xidhay laba arrimood Eh, in systemka lacag loo manage garan doono eh, wax laga soo laga dhaho oo aan wax ka aan arrin iska gaadhno in la train gareeyo dadka cusub iyo in qo- iyo in qof cusub la qaato intaasay hayd intiina gebagebo ayay tahay maanta ayaan soo gebagabeynay ilaa berrito waxaanu diraynaa central eh, u diraynaa islamic banka waana wada hadlaynaa mashruucisaasa lagu furaya haddii la idhaa marka waad ogolaateen shuruudahoodii hade of course waa ogolaanay waa gartay shuruudu waxa weeye shuruudu waxa weeye in systemka la sigib tiro systemka in la sigib tiro in la dadka la train gareeyo oo la iskugu yeedho iyo in qof cusub la sameeyo ya waa gartay shuruu shuruudu waa kuwa walaalkay waana intiiba wanbujiyey saan anugu filayo waa gartay qodob la taabtay wuxuu ahaa mashruucaasi oo bilowday labada kun iyo lix iyo tobankii oktoobar dabcan adiga wax yar bay ka horeysay laakiin haddana lacagaha marka lasoo shubay adiga wasiirka maaliyadda ahaa laguma xusin miisaaniyaddii meela loogama xusin ha okay very good eeg mashaariicda meel laguma xusnayo kuma imikana kuma xusna waxa weeyaan mashaariicda qaar baa outside the budgeta waana doorashadooda iyaga weye mashaariic fara badan oo saas oo kalea jira muxuaha drought drought resilience program of twenty two million baa jiro african developmentka mashaariiciisoo dhan kuma xus kuma xusna marka dalku waxay ku xidhan tahay inuu systemkaaga ogol yahay iyo in kale ku xidhan tahay waxyaalaha u n ku ay bixiyaan f a o lacagteeda kuma xusna unicef lacagteeda kuma xusna marka weli waxa weeyaan kuwa budgetka lagu xusaa kuwa jecel inay wada inay systemka soo maraan waxaan iminka ku dhiirinayna waxa weeyaan maadaama wayl banki soo marayo oo e u d soo marayso oo meelo kalo bilateralku soo marayaan inay iyaguna soo mari doonaan waana ka wada hadal wada hadalna wada hadalkuna wada socda african developmentku dhawaan way noo yimaadeen systemka iyaga ay taskareeyeen f g c da qoladan kuu sheegaya kusoo biireen member ka noqdeen iyaga laftooda markaa waxay doonayeen hadda kadib mashruucooda inuu systemka soo maro marka marka systemka laysla ogolaada inay soo maraan unbaa budgetka lagu dari karaa laba option baa noo banaanaa marka qofku hadduu yidhaa lacag baan idin siinaya ama dawladdu ama ama muxua hay-addu jira lacag baan idin siinaya laakiin shitigiina ma soo marayo inay naga joog nidhaahno waxba ha soo geli iyo inay nidhaahno systemkaa doonto soo maro dalka lacagta soo geli ka dambaa rom baan anagu istidhi lacago fara badan baa markaa soo galay weli or budget outside the budget ayaa laakiin waxaan ku tala jirnaa waxa weeye in jidka ay fureen wayl banka boqol iyo afartanka milyan iyo e u da boqolka milyan iyo siddeetanka milyan ee kale waxyaalaha iyo b t f ka bahalka b t f ka lacagaha ku jira ee serge ka mid yahay ay soo galaan systemka soo galaan baan u malaynaya inay iyaguna soo geli doonaan waa garta laakiin bankiga islaamku dib uu bilaabi doonaa maalgelinta mashruuca made mashruuc mashruucu dib uu bilaabi doonaa maa mashruuc wuu socdaa waa la yar hakiyoonaya mashruuc waa socdaa isaag waxaan ka hadlaynaa maanta waxa weeye second phase in la bilaabo ayaan ka hadlaynaa mashruucan waxa la wada bilaabay long time ago mashruuca african development ka yimid ee la odhan jiray drought resilience and sustainability project la yidhaahdo ayaa ayaa warmar iyaguna dry land bay u bixiyeen laakiin isku meelun bay ahaayeen marka labadooda way wada socdeen imarka labaduba waxay bilaabayaan second facekii labaad ama ama qaabacaddii labaad bay bilaabayaan waa gar mid kamida saddexda meelood ee laga hirgelinayo waxay ku taalaa gobolka awdal ee somalilan marka wejiguu uga socdaa ma somalilan bay toos ula macaamilaan mise wasaaradda maaliyaddeed aduu madaxaad ka dambe soo maraan maya de waxaan u malay halkanay maraan halkanay maraan ee waxa weeye mashruuca halkaa ka socda iyo ka meelaha kale ka socda sibaa loo wada sibay u wada socdaan sibay saddexdooda u wada socdaan mid walba advertisement baa loo sameeyaa dabeetana lacagta halkana looga xawilaa mashruuca marka laysla garto mashruucu dhamaado ten key bay ku wada socdanta inta badan ten key bay ku socdaan ten key oo macnaheedu yahay mashruuca markaad hirgeliso ayaa lacagta lagu soo dirayaa marka mid walba sidaasaa loogu diri jiray sidaasaa loogu diri jiray mid walba wey waaya hal ama laba su-aalood baa ii dhiman laakiin mid aan rabay inaan ku weydiiyo guud waxa weeyaan waxa dhacda tusaale ahaan oo dhowr marna la sheegay warbixintii guddigana ku jirtay in hay-adii ama wasaaradii ay lacag qabato kabacdina lacagta iyadoon ku soo dhicin bankiga ama qasnada dhexe ee dowladda la isticmaalo marka taase waxaa jira wasaarado lacag qabta tusaale ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxay qabataa lacago laga qaado dad shahaadooyin loo tasdiiqiyo kale ama documentiyo marka lacagihii iyagoon ku soo xaroonin oon la soo xaraynin ayaa la isticmaalaa lama isticmaalo anymore way istaagtay way istaagtay taasi ma ma ma jirto imanka mid ka mid a mid ka mid a waxyaabihii lagu eedeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda waxay ahayd lacagaha in la isticmaalo iyadoon lasoo xaraynin marka eedayntuna dhowaan bay
okay very good aan kaaga jawaabay waxa weeye laga yaaba horta waxa weeyaan iminka s m d programkan iminka aan soo gebagabayn doono march haddii lahayha waxaa ku jiray in lacagaha lasoo xereynayo o dhani central banka iyo ministry of finance ay qabtaan meelaha lacagu kasoo baxayaanoo dhan lacagahoodii waan la wareegnay wasaaradda la wareegta iyo central banka macnaheeduna yahay shahaadadaha la samaynayo o dhan meelaha lacagta laga qaadayo systemka iyaga efmiska yaala shaqaale dawlad shaqaale wasaaradda maaliyadina way joogaan central bankna way joogaan lacagta halkaasaa lagu qabtaa wax dambe idinma qabato wax dambe idin qabataa shahaadadaha wasaaradda wasaaradda muxuu haynaan taaliinta wasaaradda waxbarashada wasaaradda foreign affairska aad imika sheegtay registrationada kale la sameeyo laysanada iyo ministry of commerce ciddii waxqabaton immigrationka waxaasoo dhan c i d da meel alla meeshii lacag lagu qabto oo dhan oo la liiskareeyey ayaa annagii i m f baan isla galan in lala soo wareego marka annaga maanta ministry of finance baa ayaa lacagaha qabata hay-ad oo dakli aruurina oo hal hay-ada miyaysan jirin oo dowladda maya maya weli weli weli ma jirto arrinta muxuu haynaan revenue authority-ga oo aan beryahaas o dhan ka hadlaynay waa uun mar danbay iman doontaa wa halkaan marayno dadkaan tala ka qaadanaa annagu marka hore waxaan islaa in la sameeyaa malaha wanaagsan laakiin wadamada inagu xeeran ay ka mid yihiin rwanda iyo burundi iyo xataa uganda wakti bay qaataan arrimaha noocaas oo kale wakti bay qaataan waxaa loo baahan yahay marka hore systemka lacag urur ururinta in la xoojiyo shaqaalaha la xoojiyo in meel laysla gaadho in systemku nationka o dhan isku xidhnaado markaasaa laga fikri laga fikri karaa independent authority revenue authority which is a must in la gaadho mar laakiin maanta muxuu haynaan difid iyo iyo iyo adduunyada kale waxay nagu nagula taliyeen in loo kaadiyo marka ma jirto weli wasaaradda maaliyadda qayb ka mida ayaa lacagaha ururisa qayb kaloo ka midina weysi waaya waraysi hadda ka hor aan kula yeeshay waxaad kaga hadashay hay-adaha qaramada midoobay qandaraaska ka qaata shirkada qandaraaska ka qaata inay abuse gareeyaan systemka oo alaabooyin canshuur dhaafna loo sameeyo alaabtuna kadib ay u baxdo suuqa wararkii ugu dambeeyey taas haddaad iga siin karto waxaad ka qabateen meesha wax idiin marayaan horta waxa weeye waxaa lagu jiraa in dib loogu noqdo united nationska iyo iyo dawladda soomaaliyeed contractkii ka dhexeeyey ama qandaraaskii ka dhexeeyey agreementkii ka dhexeeyey heshiiskii ka dhexeeyey ayaa dib loogu noqonayaa markii hore sidii loo qoraybaa ayaa iska si iska flexibla oo aan malay very liberala ayaa iyaa u qoray maanta waxaan doonayna inaan kala saaro qofka contractka la haysta u n ka waxa uu qabto exactly iyaga waxa uu qabto in canshuurta laga daayo laakiin hadduu isagu subcontract iyo arrimo kale sii saxeexdo ayaan doonaynaa inaanu cashuur dhaaf helin ayaan doonaynaa marka maadaama united nationska aan la seexanay agreement la seexanay agreementkii revisionkiisii baa lagu jiraa committee baa samaysan madax ka yahay lead ka yahay minister of foreign affairs taasaan markaa wadnaa waxaan doonaynaa ciddii xaq u leh annaguna united nationska iyo dadka ushaqeeya tona meel kaga dhacna ma rabno waxaan doonaynaa ciddii xaq u helay inayna xagga u yeelato cid aan u lahaynina aanay u yeelan marka shaqadaa weli waa ku jiraa weli daldaloolaa jira laakiin de sidii loo awdaya waxay noqonaysaa waa inay noqotaa si civilized oo adduunka la socota oo revisionkii layskugu yimaado dhowr jeer baan shiray revisionkiisii baa lagu jiraa markaan soo dhamaystiro waa soo xidhi doonaa loop hol baa jireen dalool baa jireen daboolka waa soo xidhi doonaa hadii alla marka weli ma socdaan abuskii ama xadgudubyadii lagu sameynayay goldololooyinka jiro weli canshuuraha lala baxsanayo alaabooyinka suuqa tegay weli ma socdaan way way socdaan way socdaan ha warbixintii ugu dambeysay goormaad heshay arrintaa ku saabsan way socdaan warbixintii he warbixintii ugu dambeysay ee lagu soo gudbiyey ee la yidhi arrintaanaa dhacday oo maxa xadgudub kale ayaa dhacay oo ama canshuurta lala baxsada ama alaabta dibadda u baxay waa uun iska waa uun iska case by case o arrinta waxay tahay waxa weeyaan maanta magaalada suuqa meelaha baajire lagu iibiyo alaab canshuur dhaaf loogu sii daayey amisom oo kale ya alaab loogu sii daayey oo aan sida kale waddankeena usoo gelin oo special caana border ka mid yihiin oo appleku ka mid yahay tufaax tufaaxu ka mid yahay oo dee arrimo kaloo badan oo cashuur dhaaf lagu soo daayo haddana si kale suuqa usoo galay baad arki laakiin dee daldalooladaasi sidii loo awdi lahaa taladeedaan wadnaa waa gartay marka status of mission agreement dib baa loo eegaya ha dib baa loo eegaya dib baa loo eegaya absolutely guddi dawlada oo laga shaqeynayaa waana isla ogolaateen qaramada midoobay iyo dowladda federaalka waa isla ogolaanay in dib loo eego committee baa la sameeyey sidaan kuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ayaa ayaa gudida madax ka ah ministry of finance iyo ministeryada kale wasaaradaha kale arrintaa la taxalluqaana iyaguna waxay kuleeyihiin members bay kuleeyihiin waa ka shaqaynayna marka leanna goldaloolada waa iyaguba way arkayaan alaabtaasaan soo qaadnay soo iibinoo halka keennay hortoodan idhi alaabtani maxay xaggaa ka doontay waaya su-aasha igu dambaysa waxay doona lasoo xidhi doonaa hadii alla waa isla waa isla waa isla waafaqsana su-aasha igu dambaysa waxaad raadinayseen qofka noqon lahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ma hesheen qofka weli waa shaqadaasi waa socotaa weli waana lasoo waana lasoo afshari doonaa dhawaan haddii alayidhaa processki iyo progresski waa socda dhawaan haddii alayidhaa waa soo afshari doonaa waa garta qofkaad raadinaysaan ma soomaaliba ma ajnebiya mise qofkuu doonahaado qofka shaqada qaban kara ayaa doonaysaan qofkii shaqa qofkii shaqada qaban kara haddii alayidhaa waddankeena central bankiisu muhiimad weyn ayuu ka ciyaaraa horumarka dalka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waxaa lanagula teliyey qofka ugu wanaagsan ee dalkeena horumarkiisa ka qayb qaadan kara ina inaan qaadano ayaa ayaa lagu heshiiyey dawladduna diyaar u tahay taasaan ka shaqaynayna haddii ilahaydha